warbixinta haddaan kaa siiyo ganacsigu waa fiican yahay fiican buu u degan yahay hadda ka hor sixirbarar iyo karoonihii iyo marxaladaha lasoo maray magaalada hadda xaalkeedu waa degan yahay shay hebel waad iweydiin kartaa iyo wixii aad maaragtay dareensanta waayahay warar baa sheegaya in sicir barar baahsan uu suuqyada kismaayo ka jiro oo degmooyinka gobolka iyo sidoo kale kuwa xuduudda xiga iyo magaalada kismaayo aysan isku sicir ahayn taa maxaa keenay horta sixir barar waxaa keena shaygu hadduu kala go'o ama uu yaraado wuu kacaa wuu qaaliyoobaa siisaba shayga waxaa qaaliyeya ama raqiisiya yaraan iyo badni marka dadweynaha maslaxadooda waxaa ku jira maalan sonkorto inay afar markab shan markab hal mar iska daba yimaadaan laakiin haddii maraakiibtu intay hal markab uu yimaado sonkortu inay yar tahay la dareemo waa la kala xaraystaa sonkorta maxaa jira ganacsigu marna waa lagu khasaara marna waa lagu faa'idaa waxaa laga yaabaa markabka hore ruuxan inuusan waxba ka helin waxaa laga yaabaa marka midkan dambe kuwii ka sii gatay iyo kuwii gadahayeba inay wax ka wada helaan oo ay dhahaan sonkorta way yar tahay markabna ma soo socdo hawada kuma soo jiro aan sentiyo ku darno ama hal doolar ku darno marka inta badanna dee badeecadu dadku iskuma daneeyo nin walba maslaxadiisa isagaa ilaashada haddii ganacsigu u kala go'o oo shaygu u kala go'o ama shidaal ha noqdo ama sonkor ha noqoto ama beriis ha noqdo oo shaygu u yaraado wuu qaaliyoobaa waa mahadsantaha waayahay marka laga taga dhammaan arrimahaasi aad sheegtay waayahan dhaleeceen fara badan ayaa ka imaanaysay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka jubbaland sidoo kale waxaa laleeyahay cunooyin qoyan ama tayadooda aan wanaagsaneyn baa dekada laga soo dejiyaayoo ganacsatadu ay ku eedanayeen baarlamaanka eedaas maxaad ka leedahay waa mahadsantay aadan kismaayo shaqadaas hay-ad baa u xil saaran kuwaalti kontaroo la yidhaahdo shaqadaas hay-addaasaa lagu ogyahay hay-addana sidaan ku ogaa hay-ad maaragtay tayo fiican oo aad wax u ilaalisay ahayd marka waxaa la weydiinayaa hay-adda u xilsaarayd shaqadaa hadday gabtay waxay ila tahay in ayaga la weydiiyo hay-ad baa u aas-aasan oo ka shaqaysa oo xafiis leh oo shaqaale leh oo arrimahaasi inay wax ka qabtaan loo abuurayba oo jubbaland u abuurtay laakiin ma jiraan raashin tayadiisa wanaagsan aad keentaan ma maqal ma maqal raashin tayadiisu waxay suuragalba ku ahayn raashinka inta badan dalab baa lagu soo sameeyaa kun kiishoo sonkoraan rabaa toban kiishoo sonkoraan rabaa toban kiishoo beriisaan rabaa waana kan aad leedahay raashinku wuu qaaliyoobhayaa raashinku qaaliyoogiisa waxaa keena inuu raashinku daaho oo uu yaallo ayaa keena inuu dhaco oo tayadiisu xumaato marka raashinku maba dhici karaba maxaa yeeley raashinku maba daahaba markaba markabuu maaragtay yuu suuqa ka saaraa marka ma filaayo arrintaasi inay arrin saxa tahay ana ma aqaan xuduudaha wax ka soo galay oo biyo iyo cabitaan iyo waan maqalay biyo maaragtay wax yar u dhiman yahay dheydkooda ama maalmo ama bilo u dhiman yahay xuduudaha ka soo galay arrintaa way soo gaadhay laakiin dekadda maba ka soo degi kara wax dhacsan sababtoo ah shayga waaba loo sameeyaa dadka war beriis baan rabaa markaasaaba hindiya laga dalbadaaba beriiska xilligaasaa la sameeyaaba marka mana soo gudbi karo hay-ado u xilsaaran baaba jiroon shaqo kala lahayn marka ma filaya arrintaa inuu wax ka jiro arrintaa inay been abuurtahay baan aaminsanaya aniga oo dekadda wax dhacay uu ka soo degi karo ma ila suuragal ahaba waayahay wasaaradda batroolka sidoo kale waxay sheegtay in shidaal wasaqaysan magaalada la keeno oo baabuur badan cabashadooda ay soo gaartay taa iyadana ka waran maana maqal sababtoo anu hadda gaari baan wataa wax cabasho oo gaadhigayda ka jirtana ilaa dhowr sano maraakiibta waaweyn intay shidaalka bilaabeen ma ay jirto marka baabuur dee ciladaysan inuu jira ma aqan laakiin ma filaayo shidaal hallaysan ma arkin aniga mana u malaynayo sababtoo ah maraakiibta waaweyn baa hadda magaalada shidaal keenta markabkaana shidaal wasaqaysan maba keeni karaba sababtoo ah waa nationalba markabku ma aha wax barmuudiya waxaas ma aha xilligii foostooyinka iyo meelaha luqluuqa wax laga keeni jiray shidaalka waa laga caban jiray laakiin hadda sabab uu shidaal kuu xumaado ma ii muuqato guddigiina ganacsatada ama rugta ganacsiga iyo warshidaha jubbaland maxaa go'aano ah ama shuruuca kaga degsan haddii ganacsade uu magaalada kismaayo ama dekeda ka soo dejiyo ama gaadiid uu ku keensado raashiin aan tayo lahayn oo wasaqaysan ama dheydkiisii u dhacay maxaa go'aan idinkaga yaala rugta ahaan xeerar baa ka jira sharciyaa ka yaala raashinkaasi annaga iyo dowladda hoose iyo quality control waan iska kaashannaa waa la qaadaa waa la gubaa waana la ganaaxa ruuxa isagaa xitaa waxaa maaragtay suuragalah in lagala noqdo ruqsada wax soo dejinta yaa suuragal ah oo laga saaro liiska wax soo dejinta ee ay hay-aduhu bixiyaan wax lagu soo dejiyo sida wasaaradda ganacsiga sida wasrugta ganacsiga sida hadiraba xogmahayo export import macnaha hay-adaha sharciga uu ka haysto inay ruqsada kala noqdaan yacni yaa aad iyo aad suuragal u ah haddayba ku caddaata arrinta iyada waa dembi ma yeelayno mana yeellaba see ku ogaan kartaan markaa dadaa u xil saaran oo magaalada ku dhex jiro hay-adaa u samaysan marka way soo sheegayaan dowladda hoosaa arrintaas soo ogaanaysa qayb ka mida waan isla kaashannaa waana aruurinaa waana gubnaa hadda ka horna waad aragtaan u malayn waxaan bannaanka aan ku gubayno hadda ka hor inaad aragtaan laga yaabaa marka ma dhacaysaba mana ku taageersanin oo ma yeelaynaba yacni wax ummadda dhibaato u keenaya inaan indhaha ka fiirsanno waxaan u samaysannahay maaha